Deegaanka ku dhacay ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka jira baahiyo kala duwan oo aasaasi ah, sida adeegga caafimaadka deegaanka oo ah mid hooseeya iyo biyo yari baahsan. Mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaasoo isugu jira xildhibaano, wasiirro, agaasimayaal iyo maamulka degmada Kismaayo, ayaa maalmihii ugu dambeeyay safarro shaqo ku tagay deegaanada dhaca koonfurta gobolka Jubbada Hoose sida Madabo, Kudha iyo jasiirado kale. Qaar ka mid ah dadka deegaanka Kudha ayaa ka warbixiyay baahiyaha ka jira deegaanka Kudha.
waa biyo ceel ah shakhsiyaad ay leeyihiin lacag badan lagu caba hadda danta iyo duruufta waddanka taallana waa taqaanaan marka xigta caafimaad baa loo baahan yahay caafimaadka waa jira oo waxbaa ka alquman laakiin wax dhammaystiran ma ahan hooyada xanuunsata ama dhalaysa iyo dhibaatooyinka dheeraadka soo kordha hadda meel baan ula cararnaa oo bad ay naga xigta oo gaadiid barri iyo gaadiid bad laysu daba dhigaan ku qasbannahay
dowladdu waxay waddaa wax aad iyo aad u wanaagsan oo aannu isleenahay waxay mid u noqon doonaan gundhig iyo waxtar iyo mustaqbalka wixii ay degmada tuula- tuulada tani ku noolaan lahayd hadday caafimaad tahay hadday een, ee, waxbarasho tahay iyo hadday nolol kaleeto tahayba waxaan leenahay aad iyo aad bay usoo dhow- aan usoo dhoweyn Dhanka kale, wasiirka wasaaradda arrimaha guud iyo guryeynta Jubbaland oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii deegaanada si gaaray ayaa sheegay in wax laga qaban doono baahiyaha ay sheegeen bulshada reer Kudha.
hadda mas-uuliyiintii baa socda waxaad sheegaysaan idinla arka hadday caafimaad noqoto waxbarashadii biyihii iyo dhammaan eh, waxyaabaha kale oo asaasiga oo dawliga ah intannadana waxaan wakiil ka nahay dhammaan xubnihii kale oo dawladda wasaarad walba oo jubbaland ka jirta waxaa wakiil ka ah mas-uuliyiintan meesha fadhida waxaana rajaynaynaa hadduu wixii hore ballanqaad ku ekaa iyo hadal inta aan joogno oo aanaan laabanin deegaan ka laabanin inay eh, waxyaabaha hadda aad ka hadlayseen wax badan oo ka mid a inay idin soo gaari doon